madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda walbarashada jubbaland iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer shag ah oo ujeedshii haya ankuurgalowka howlo shaqeeka eedan reedan dhisowka boodooyinka kumid ee kaabyaalka muhiimkan ee dowladda lakuwada deegaanada maamulka jubbaland kadereng deegaanka baarsangooni ankooreyna wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka jubbaland cabdinaasir sayraar ayaa weliba usu ku hadlay ujeedka kormeershoy muhiimada laku lahay waxaanu booqasho ku tagnay meesha la yidhahdo wirkooy farwaamo dhulkaas oo ay saamayn ba-an ku yeelatay biyobixii sanadkan dhacay roobabkii faraha badnaa lina runtii oo ay saamayntii ay samaysay jidadkii iyo buundooyinkii dhulkaa ku yeelay o dhanna go-an arrintaasu runtii markii aanu qiimaynay waxaanu ku talagallay annagoo shacabka reer jubbaland kaashanayno isxilqaan iyo iskutashi dowlad goboleedka jubbaland waxaan dhisnay buundooyinkaasi qaybo ka mida oo ay ka mid tahay buundadii buurigudood oo kulliyan go'day markii hore arrintaas marka waxaa noogu ah taladeeda iyo tusaalaheeda iyo isxilqaankeeda suldaan cabdiqaadir xaaji axmud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland khayr allah siiyo oo runtii nin aad iyo aad aad iyo aad oga shaqeeyo ah howlaha horumarka iyo samafalka iyo jidadka iyo isku xidhka iyo dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan waxaana ku mahad celinaynaa dadaalkiisa faraha badan waxaan ka codsanayaa reer jubbaland isku tashi inay sameeyaan isxilqaan inay sameeyaan annagu ka wasaarada ahaan annagoo kaashanayna wax kasta oo awooda arrintaas waxaanu qaadannay inta hadda dhimanna inaan wax ka qabanna hadduu ilaah yidhaahdo oo aan dhisno buundooyinka wirkooy iyo farwaamo iyo kuwa kale ka sii horreeya zingalaydi ay ka mid yihiin ilaa iyo barsanguni buundooyinka go-ay oo dhan kulligood kulli haddii ilaah yidhahdo dayactir baan ku samaynaynaa kulli ma aha hadda say u kala daran yihiin baan u bilaabayna haddula lakiin kulligood baan ka hagaajinayna haddula ina kariim dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji iyo bogaadi dadaalka maamulka iyo shacabka deegaanka ee ka eedan horumarinta deegaanka waxaan maanta taagannahay buundada buulgaduud oo dayactir dib loogu sameeyey ee dowladda jubbaland ee dayactirtay isku tashigeeda alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa gudubnay waxaan hadda soo dhagax dhignay ayana buundadii farwaamo oo saaka shaqada ka bilaabatay waxaan dadka deegaanka ugu hambalyaynayaa sida niyadsamada ah ay ula socdeen shaqada la wadi waxaan halkaan si buuxda uga ammaanayaa boogaadan ugu soo jeedinayaa howlwadeenadii halkaan howsha ka waday nooc kasta yihiin taliyayaasha ciidamada iyo ciidanka halkaan joogo gaar ahaan ciidamada jubbaland s n e nabad sugidda iyo dhammaan mas-uuliyiinta hawshaan ka qayb qaadatay waxaan si gaar uga ammaanayaa madaxa hawshaani mudane xiise cabdi cali iyo saraakiishiisa oo ajibaad adag meeshaan ka qabsaday kaalin buuxdana ka qaatay haddana hawsha sii wada waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo isku tashi baan ku wadnaa waan dhammaystiraynaa haddii alla idmo waxaan taagannaha waa ujeedeen buundadii oo dhammaatay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan leeyahay hambalyo intii hawshaan ka qayb qaadatayba